فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullah kulanti wanaagsan oo wacan dhegaystayaal soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waalig wilaayadii islaamiga ee shabeellaha dhexe oo ka hadlay dagaalo maanta iyo shalay ka dhacay gobolka sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan imtixaanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad xubinta faa'iidada caafimaadka iyo wararka caalamka sidoo kale waad ku maqli doontaan
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag markanna waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waa kan cabdiraxmaan beder haye cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise hoggaan ka sareeya muqaawamada falastiin ayaa war culus ka soo saaray habdhaqanka maraykanka ee wejiga labaad ee heshiiska kooxaha muqaawamada falastiin ayaa si kulul uga hadlay qaabka uu maraykanku wajahayo heshiiska xabad joojinta marinka khaza iyagoona sheegay in maraykanka uu yahay mid maamulka yuhuudda ku boorinaya in la ballaariyo wejiga koobaad ee heshiiska halkii loo gudbi lahaa wejiga labaad war-saxaafadeed ka soo baxay kooxda muqaawamada falastiin ayaa lagu canbaareeyey qaabka aan wanaagsaneyn ee uu maraykanka u taageeraya in la ballaariyo heshiiska wejigiisa koowaad waxaan ugu baaqaynaa maamulka maraykanka inay joojiyaan eexdooda iyo la jaanqaadkooda qorshayaasha dembiilaha dagaalka ee netanyahu kaasoo bartilmaamaysanaya dadkeena iyo jiritaankooda dhuleed ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay kooxaha muqaawamada falastiin maleeshiyaadka jabhadda faano iyo ciidamada ethoobiya ayaa ku wada dagaalamay gobolka amxaarada wararkii naga soo gaaray waqooyiga dalka ethoobiya ayaa ku waramaya in halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya maleeshiyaadka jabhadda faano iyo ciidamada dowladda xabashida ethoobiya dagaalkani waa mid socday in muddo ayaa lagu waramaya inuu si gaar uga dhacay koonfurta koondhare ismaamulka amxaarada ee dalka ethoobiya ilo wareedo deegaanka ayaa ku waramaya in maleeshiyaadka faano iyagu weerar ka qaadeen kadib markii ay ka wareeleen dhaqdhaqaaqa ciidamada xabashida ethoobiya warbaahinta ka soo waramaysa gudaha dalka ethoobiya ayaana sheegaysaa inay jiraan khasaare kala duwan oo gaaray labada dhinac dagaalada u dhexeeya ciidamada abiy axmed iyo jabhadaha hubaysanaya sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa militariga suudan ayaa ku dhawaaqay inay la wareegeen saldhig muhiima oo ay gacanta ku hayeen xoogaga r s f ciidamada militariga suudan ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay gacanta ku dhigeen saldhigyo muhiima oo ay leeyihiin maleeshiyaadka r s f kuwaasoo intooda badan ku yaala bariga webiga niil ilo wareedo la hadlay warbaahinta ayaa sheegaya in ciidamada suudan ay la wareegeen saldhiga saddex iyo tobanaad ee bariga webiga niil halkaasoo laga qabsaday xoogaga taageerada degdega sargaal ka tirsan militariga dowladda suudan ayaa sheegay in ciidamadooda ay horumare ka sameynayaan xaafadaha ku yaala bariga webiga niil dagaalada u dhexeeya ciidamada suudan iyo maleeshiyaadka dacmu sariic ayaa sii xoogaystay kadib markii maleeshiyaadka rsf ay sheegeen inay ku dhawaaqayaan xukuumad ka madax bannaan dowladda suudan taasoo ka talinaysa dhulka iyagoo hadda gacanta ku hayaan ugu dambayntii duqan ay fulisay diyaaradaha yuhuudda ayaa lagu dilay sargaal sar oo ka tirsan ururka shiicada ee xisbullah diyaaradaha yuhuudda ayaa maanta duqan culus ka fuliyey dalka lubnaan waxayna halkaasi ku dileen sargaal sar oo ka tirsan ururka shiicada ee xisbullah weerarkan ayaa si gaara uga dhacay deegaanka tiira ee koonfurta lubnaan ilawarado ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaana xaqiijiyey dilka sargaalkan ka tirsan ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah kaasoo ku sugnaa deegaanka tiira ee dhaca koonfurta lubnaan wakaalada wararka ee lubnaan ayaa dhankeeda sheegtay in gaari uu la socday hogaamiye sar oo ka tirsan xisbullah gaar ahaan guutada ridwaan lagu beegsaday duqayn ay fuliyeen diyaaradaha yuhuudda xilli waa mid ku sugnaa magaalada rashkanaaniya ee koonfurta lubnaan dhanka xisbullah ilaa iminka maysan xaqiijin dilka sargaalkani wararkii caalamka dhegaystayaal caawanaga intaa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waaligii wilaayadii islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade ayaa ka hadlay dagaaladii shalay iyo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayadii islaamiga ee shabeellaha dhexe waa kan waraysiga oo sidan u dhacay dagaallo ayaa maanta mar kale ka dhacay furimaha cadowga lagula jihaadayo ee wilaayada aad mas-uulka ka tahay arrinkaas maxaad nooga sheegi kartaa
بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون walaal ilaahay baa ku mahadsan baryahanoo dhan dagaaladanu mutawaatir ay ahaayeen waxay ka socdeen walaayada afar iyo labaatanka saac oo hadda aan soo dhaafnay saddex meelood ayaa dagaal culusu ka dhacay oo kulligoodna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu cadowga ku jebiyey Ee, maanta waa talaado shalay subaxdii hore ciidamada mujaahidiinta waxay cagta mariyeen boos hareeri meel la yidhaahdo ciidamo murtadiin oo jooga halkaas oo ilaahay fadligii loogu daatay godadkoodii wax alla waxay hub haysteenna laga qaatay halkaasna lagu laayay saraakiil iyo maleeshiyaad ka badan labaatan qof Ee, qaniimo badanna laga soo daldalay ilaahay baa ku mahadsan boosadeedii shalay uu ilaahay subaxdii hore uu ku jebiyey kadibna Al- cali axmed meesha la yidhahdo ayay galabtii mar uun duhuradii ay soo weerareen Ee, agagaarkiisa magaalada maahna meel agagaarkeeda nimankaasna ilaahay waa jebiyey nimankaasoo isaga yimiday ilaa iyo mudug galguduud iyo hiiraan iska soo bahaystay oo isku soo dhaarsaday inay cali axmed dib u qabsadaan laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulka uu la simay bakhtigoodayna ka carareen waxaana laga hayaa maxaabiis noolnool bakhtigana weli meeshuu yaallaa iyagana waxaa hadda nagu maqaalo ah in kuwii mudug ka yimidna ay dhuusmareeb dhaafeen ee, kuwii ka yimid ay hiiraanna ay halka ugu sokeeya uu joogo meesha la yidhaahdo boqokori meeshiina ay banneeyeen bakhtigaana cid soo qaadi karta la waayay haddii la is warsadeen ilaahay baa ku jabshay galabta oo hadda aan joognana dagaal ayaa maanta oo talaado ah subxadii waxaa ka bilowday meesha la yidhaahdo ceelbaraf dagaalkaas magaalada la yidhahdo ceelbaraf sida aad og tahay waa magaalo ganacsi oo dad badan oo shacab u degan yihiin magaaladaas markii ciidamada wa- mujaahidiintu ay qabsadeen waxay degeen hareeraha magaalada halkaasay ka difaacayeen gaaladii iyagoo og ciidanka mujaahidiintu meeshay joogaan ayay inta soo hareer mareen ayay waxay sameeyeen inay magaaladii ga- garaacaan oo ay madaafiic la dhacaan riddo dheer iyo diyaarado si ulakac ah oo cadaawad ah oo ulakas ah inay magaalada ceelbaraf u baaba'sheen suuqeedii weyney ay gubeen magaa- dukaaminkeedii ay gubeen wax u nool magaalada aysan jirin sabab keenaysana ma jirto oo aan ahayn in ay marka ay mujaahidiinta waxba ka qaadi waayeen oo ay ku hungoobeen inay dib ugu soo afarti tuulo ugu soo noqdaan in ay dadkii ka aarsanayaan masaakiinta ahay iyo dadka shacabka ahay waxaan ka warqabnaa in gabar muslimadahoo ganacsatada ka- magaalada ka mid aheed ay meeshaas ku shahiday allah u naxariisto dadka reer ceel barafna waxaan leeyahay insha allahu tabaaraka wa tacaala wixii halkaas ku ba'ay wax ilaahay moogyaha ma aha rag lagula xisaabtamayna leedahay oo waa la ogyahay gaaladu sideedaba waa kala akhlaaq xun tahay gaalada meeshaas waxaa hogaaminaya nin la yidhaahdo sambalulshe nin la yidhaahdo oo shaydaana ayaa hogaaminaya isagaana ku soo hagay in ay diyaaradahaas iyo dadkaas ee, moogtahay ay magaaladaas baabi'iyaan waa lagala xisaabtamaya insha allahu subxaanahu wa tacaala waxaan idin leeyahay ilaahay wuxuu idin leeyahay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraat wabashir asaabiriin ilaahay wuxuu idinku imtixaamayaa inuu xoolahaas iyo naftaas inuu idinka qaado ilaahay yaa idinku imtixaanaya ilaahay marka wuxuu idinka rabaa inaad sabartaan ilaahay wuxuu leeyahay wabashir asaabiriin aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun waxaa la idinka rabaa maalka ilaaha idin siiyey nafta ilaaha idin siiyey waxa la idin dilaya waa diinta ilaahay waxa la idin dilaya waa inaad gaala- gaaloobi diideen shabaab maahidin shacabaa tihiin dadka dhammaa og waxba dagaalkaa nagama gelinaad tirahdeen intaas weeye waxa la idinku haysto waa ognahay walaayaduna waxay meeshaas ka dhacay oo dhibaato ah waa ka qayb qaadan doontaa magaaladaas haddii xoraynteeda la dhammaystiro ee, shideed yaa lagu soo celi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waa tahay yaa gacanta ku haya hadda deegaanadii lagu dagaalamay gaar ahaan ceel ali axmed iyo ceel baraf bismillaah sidaa da- la wada ogyahay maanta dagaalkii ka dhacay ee, ceel ali axmed sal ayay ahayd nimankaasu waa siaan horu sheegaba waa tageen ninba kama joogo meeshay iska soo bahaysteen dib u noqdeen biakmalihaa dhulkaasu waa xor xataa waxay ka tageen meeshii la oran jiray xaawo gariid waxaa weeye markaa taas eh, cali axmed mujaahiriinta ayaa awalnaha joogta haddana joogta waxaa ku soo xiga ceelbaraf mujaahiriintu meeshay ku sugnaayeen ay ku sugan yihiin waxaana kuu sheegayaa beledka waxa ka dhacay iyo beledkaas in la gooyo maahana wax dagaalahay iyagu hadda mujaahiriinta u soo aadeenba bataatan ma jiraan mujaahiriintana waxba ma gaarin ilan maba soo aadinoo iyagu mujaahiriintu meesha ku jiraan aysan beledka ahin waa ogyihiin sooma aadin markii ugu dambaysana mujaahiriinta yaa iqtixaam ku qaaday waxaana looga soo haray eega cumar caytamow meesha la yidhaahdo eega dadku waa yaqaanaa ayaa looga soo haray ayagoo sii firxanaya marka waa jabeen magaaladuna sideedii kusoo noqotay wax hadda ee hantidaas la baaba'shay iyo dadkaa shacabka la laayey maahane wax iyo dhismahaas la burburshay maahane wax kale oo dhibaato hadda ka dhacana meesha ma jiraan kulligeedna hadda gacanteedna ku jirtaa ilaahay fadligii waa tahay ugu dambeyntii maxaad ku soo gebagabeynaysaa waraysigan ay idaacadda islaamiga al'andalus kula yeelanayso waxaan ku soo gebagabeynayaa horta inaan awalan waqabla kulli shayin u tacsiyeeyo dadkii magaaladaas ceelbaraf ku waxyeeloobay waa ka xunnahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun arrintaas iyadaana insha allahu tabaaraka wa tacaala waa mid u wacaysa dadka dhan iyo qab- iyo qa- qaraabada cadaawada ay gaala noo hayso cadaawada loo haayo dadka reer shabeellada dhexe ma ogtahay waa nimankii shala lahay dowlaan dhisaynaa waa nimankii shala lahay ee, hanaloo han- garab hanala siiyo meesha ay ku biyo shubato waa meeshaas waxay u ye- u yeeraysaa cadowgaas cadowgaas ciidanka mujaahiriinta ah oo u- u istaagay in baaluhu ay u istaagaan naf iyo maal in la huro si kale oo nimankaas laysaga nabadgeli karaa ma jirto aan iska rabsanno cadowgaasna aan la dagaalanno Eh, haddii allah idanka leeyahay haddii aan gacmaha isi saaranno waxa aan ka bakayrayno waxa ay naga ba'ayaana ka badan mana dhici karto cadowgaaga oo caafimaad qaba oo oo- oona kaa cabsayn inuu ku nabadgelsho waa ilaan cadowgaaga waxuu kugu dhaafaya male laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima qaraabanimo iyo ballan midna cidda kuma dhaafto gaalo sideedaba haddii qaraabanimo laysku dhaafaayo xasanaan dheheen abgaal ha lasoo baaba'sho baldoonkooda ha la guba xasan ma dheheen waa abgaal isma waa la yaqaanaa marka qaraaba ma yaqaanin in layska dhacshay yaqaanaan gaalna waxaa la yidhi ushaaduu fiiriyahaye islaamnimadaada ma fiiriyo marka aan ushaanyo xoojinno midda kale waxaan leeyahay ciidamada ciidamada la qasbaaya ee murtadiinta ah ciyaalkan murtadiinta ah ilaahay diinkiisa la dagaalamayo waxaan ka warqabnaa in shuuta ou yidhi ninka dagaalka ka baxa ama waa la dilaa ama xabsiyaa aa la gelaa ninka xamar aada ninka dagaalka ka baxa raadigaan ka dhegaysana shuuta dadka ma dhalin dadka asagu iskama leh addoon slaverow asagu soo gatay ma aha asagu mayaa soo baasaa soo gatay waxaan idin leeyahay dadka la tumaayo oo ceel hareeri lagu tumaayo ee inta u la qaata sida xoolo d- godadka xaq- lagu gelaayo iyo meesha la yidhahdo muxuu ahaayey ee alkawtar waxaan ugu baaqayaa haddii ay kala kulmeen dhibaatada intaas la eg inay annaga noo yimaadiin inay ilaahay u toobo keenaan ninkii baabuur la yimaada ninkii qora la yimaada ninkii rasaas la yimaada nin walbaba wuxuu la yimaado waa loo lacagaynayaa lacagta ay joogaana la siinaya isagana xor weeye dagaal ga- khasab ku galla male naftiisa waa u ammaan dadka la ulayhaaya ee sida etoobiyaankii ursha lagu shaqogalaayo ee ceel hareeri jooga ee alkawtar jooga bannaankeeda ee haddii alla idanka leeyahay furmaha kasta lagu tumaayo mugow idin leeyahay xabsiyaan idin gelaa weydin xiraa weydin toogaa maasaa ku dhalay maasaa ku leh maasaa ku soo gatay ma naftaadaad kula qamaaree waxaan leeyahay marka dadka rag badan oo nala soo xiriirana waa jira oon hadda aan ballansannahay insha allahu tabaaraka watacaala adinkana waxaan idin leeyahay ha ismartiyeyna annagu waxaan nahay jeyshu raxmaan nahay ciidanka naxariista iyo nabaddaan nahay jeyshullaah ayaan nahay ciidanka loogu talagalay qofka xornimo weysa inay xornimo ku hesho qofkii xaqiidi weysay inay ku dhacsato qofkii ciil dilo in ay ku ciil baxdo meesha ilaahay ugu talagalay weeye waxaan u ballan qaadnay ninka la dhihi jiray cabdiwabiir inuu noo yimaado naftiisa iyo maalkiisuna iyo nacfigiisuna ay xaaraan naga yihiin waa kan le culumo waaye waana ballanna waana noo dhaarteen waxna naga hadlay maayo muga uu leeyahay annagaa ka ballan qaadna aniga yuusuf sheekh ciise axmed kuba ku dukaday ayaa u ballan qaadaya qof kasta oo shabeellada dhexe joogta ee gumaysi ku jirta ee xoog lagu shaqo galaayo hadday ii timaado in nafteeduna ammaan naqato nacfigeeduna uu ammaan naqdo ana laygula xisaabta maa ilmaha maha lagu layhaayo ilmahaas waxaan leeyahay wixii ka helay wixii dhinta waa dhinteen waxa kale ha lacansho caanadaata dabadooda la qabtaa waxaan leeyahay shuuto intaad intaad ka dhimato godkan ku jiro kuleeya anna waxaan ku leeyahay si aad u nabad gasho godkan ka bax labadaas warna waxaan isleeyahay isku kuf maaha laba war oo haddaan isku isu qaadmaysa maaha annagoo qur'aanku kor ha noodaan leenahay ayaguna dastuurku kor ha noqday leeyihin haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim haddaad ciidan nadaamiya tihiin haddaad tihiin haddii alla idinka leeyahay nimanka murtadiinta ee badara badara laydin siiha iyo xabadaa laydin siiha inta lagu shaqo gashaday ee war ballan looma oofiyo feeri ninkan ballamaan la galna kuwala waxay leeyihin saan hee yeelaynaa warhay meesha xaa idinku hay yaa ballamaan maantoho inta la galna uu badarna siiyeyo baxdhelo macaawanahuna siiye war macaawanaha naftaada ayaa daran balaaya kugu dhec weyse xisaab xumid ah war dadka masaakiinta oo meesha fadhiya waxaan leeyahay war kaalaya ninkaasuu dhintou idin leeyahay noolaadan idin leeyahay nolosha soo doonta ciidanka mujaahidiinta waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran tadxiyada aad bixiseen iyo nafurka aad samayseen iyo dhiigga iyo dhididka aad hurteen jazaakum allahu khayran ilaahay ha idinkugu bishaareeyo adduunka iyo aakhirada ilaahay cizo ha idin siiyo ilaahay kitaabkiisa aad u gargaarteen ilaahay ha idiin gargaaro waxaad ogaatiin adinka iyo ilaahay waxaa idinka dhexeeya ina allaha wacadakum annasr ilaahay waxuu idin ballan qaaday guul wawacdtumuuhu bisabr adinkuna sabraad u ballan qaateen fanjizuu wacdakum ballankiinna oofiya yunjiz lakum wacda ilaahay ballankiisa kama baxo waa idin oofinayaa dhulkana adinkaa ku soo haraya wallaahi aladii laa ilaaha illaa huwa adinkaa ku soo waalcaaqibatu lilmuttaqiin ilaahay wuxuu yidhi waxbaan ballan qaadiru dhulka asaa iska leh dadka saalixiinta inaan gacanta u gelaayo nimanka saalixiinta waa adinka marka ilaahay gacanta u idin galaan falaa tahinuu walaa taxzanuu waantum alaclowna in kuntum mu'miniin jazaakum allahu khayran ilaahay waa u run sheegteen ilaahayna waa idin run sheegayaaho waman awfaa bicahdihi min allah fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih wadalika huwa alfawz alcadiim wajazaakum allahu khayra wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى halkan caawa waxaan kusoo gudbin doonaa xalaqaadkeenii ee aan xalay sida aad ku dhegaysanteedba xalaqadii xalay aan ballan qaadnay ee kuwaas oo ku saabsanaa ee caafimaadka iyo ramadaanka bisha ramadaan ee ugu horeyn dhammaan dadka muslimiinta ah meel kastoo joogaan waxaan leenahay ramadaan mubaarak ee barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay inaan inay ka faa'iideystaan dhegeystayaasha muslimiinta meel kastoo joogaan hadduu allah subxaana wa tacaala uu qadaro ee bishan waa bil ramadaan oo ilaahay barakeeyey insha allahu tacaala waxaan dhegeystayaasha halkan ugu soo gudbin doonaa talooyin muhiim u ah caafimaadka oo la xiriira caafimaadka iyo soonkan bisha ramadaan si gaar ah dadka xanuunsan ayuu barnaamijkan aad iyo aad u anfici doonaa insha allahu tacaala ee xibintan xalaqaadkeena ka mid ahaan doonta intay socoto bisha ramadaan insha allahu tacaala ee waxaan markaa idin rajeynaa ka faa'iideysi wa-an ee xalaqadeena caawa waxaan ku qaadan doonaa ee cuntooyinka ugu wanaagsan ee lagu afuro ee sida aada la socotiinba ee dhammaanteen waxaan soo isticmaalnay kow iyo toban bilood ee lasoo dhaafay cuntooyin kala duwan oo joogto ahay balse hadda oo la gaaray bishii ramadaan waxaa xadidmaaya ama go-aya cuntooyinkii joogtada ahay isbedel ballaaran ayaa ku dhacaya dheefshiidkeena marka waxaa loo baahan yahay tartiib tartiib in loo saanqaado si dheefshiidkeena uu u saxmo oo ula qabsado jadwalkan cusub ee la galay bishan ramadaan insha allahu tacaala ee ugu horeyn markii la adimo waxaad ku afurtaa saddex xabo oo timir ah sida sunnada ay tahay nebiga calayhi salatu salaam inoo jideeyey ee saddex xabo timir ah iyo hal galaas oo biyo caadi ah oo qabow oo dhexdhexaad ah aan zaa'idna u qaboobeyn baraf giyaajaana aan lahayn iyo hal galaas oo cabitaanka casiirka ah ama fruutiska miraha la shiiday qofba intuu helaayo timirta haddaan waxyar aan dul istaagno timirta ayaa faa'iidooyin badan u leh jirka bani aadamka waxyaalo badan ayay jirka u qabataa waxay u soo celisaa jirka enerjigii badnaa ee maalintii oo dhan oo qofka oo soo gubay oo soo gubay oo soo isticmaalay ayay deg deg ku soo celisaa wax la mid ah ma lahan waxay saacidaa dheefshiidka caloosha deg deg ayay jirka u soo celisaa waxay soo celisaa dhammaan vitaminadii iyo macdintii waxaa ku jira potassium calcium minerals phosphate dhammaan si deg deg ayay kusoo celisaa waana shayga keliya oo uu qofku soo kaban karo ama ka soo kaban karo dhibaatadii iyo daalkii iyo baahidii oonkii xaraadkii kusoo dhacay iyo gaajadii waa shayga keliya qofku uu kaga soo kaban karo ee muddo kooban awooddii iyo tamartii badneyd ee kasoo luntay maalinkii oo soonnaa qofka wax dhibaato ahna uma lahan xaddi badan hadduu ka isticmaalo inuusan marka qofka waxaa loo baahanya biyo badan uusan ku bilaabin afurka biyo tiro badan inuusan cabin inuusan raashin badan ku bilaabin afurka sambuuskii afurkii tirada badna inuusan ku bilaabin inaysan ka qaalib noqonin qofka gaajada iyo haraadkii badnaa uu soo hayay maalinkii oo dhan aysan duufsan ama aysan ka xoog badnin waxaa la rabaa hal galaas oo mashaariic ah nooca cuntada dalka laga sameeyey qofka inuu cabo taas oo soo celisa nafaqooyinkii jirkeeni ka baxay muddadii maalinkii u dhan qofka soo soonnaa intaa kadib hal saac kadib wuxuu qaadanayaa qofka cashadii caadiga ahayd ee cuntada isku dheelitirneed ee ka koobneyd lixdii nafaqo aan soo sheegnay brotiinkii carbohydratekii mineralskii fatskii iyo water yacni dufantii brotiinkii qeyb ka mid ah biyaha qeyb ka mid ah macdinta qeyb ka mid ah tamarta qeyb ka mid ah enerjiga qeyb ka mid ah inuu qofka qaato cuntada uu cunaayo cashada inay isku dheelitirnaato ayaa asal ah taas oo noqon karta xoogaa bariis ah qeyb hilib ah khaasatan hilibka cad ama nooca cad malayga iyo digaaga iyo waxyaalaha la midka ah caanaha sidoo kale qeyb ka mid ah waxaa laga hela vitaminada qudaarta kala duwan inuu qofka ku afuro qeyb ka mid ah taasoo aad iyo aad muhiim ugu ah sida khudaarta miraha qeybaheeda kala duwan babayga cambaha qaraha afakaadhaha looska khudaarta cagaaran iyo wixii la mid ah waxaa muhiim ah qofka hadduu helayo khudaarta cagaaran qeyb ka mid ah inuu ku afuro waxaa loo baahan yahay afurka raashiinka markii lagu sheegayo qeyb inay badar ahaato qeyb brotiin inay lahaato hilib ay ku jirto qeyb qudaar inay lahaato ay qudaar ku jirto qeyb caano inay lahaato ay brotiinkii qeybihii kala duwan ay ku jiraan qeyb biyo inay ahaato qeybna nafaqaadkii kale inay ahaadaan saas inay isugu dhelitirnaa ayaa la rabaa kadib qofka muddo nus saac ah kadib wuu nasanayaa kadib ayuu howlihiisa kale u aadi karaa kadib qofka markaa taraawiix ayuu aadi karaa si uu u helo faa'iidooyin badan oo ku jira taraawiixda waana xikmad rabbaani ah dhanka caafimaadka marka laga eego taraawiixda waxaa ku jira faa'iidooyin fara badan jimicsi ayuu ka helay qofka marka laga soo tago cibaadada ilaahay uu cibaadaysanayo wuxuu ka helayaa jimicsi fara badan maanta oo dhan qofka taagnaaday exercise ayuu sameynaya mataqaanaa waxaa ku jira marka sida aan soo sheegnay xikmad rabbaani ah oo jimicsi iyo exercise intaba leh qofka marka ilaa saxuurta waxaa laga rabaa inuu mataqaanaa biyaha caadiga uu badsado ilaa saddex liter afar liter intii la rabay maalinkii qofka inuu cabo caadiyan qofka caadiga ah waxaa la rabaa saddex ilaa saddex bar ilaa afar liter maalinkii inuu cabo marka biyihii la rabay maalinkii qofka inuu cabo wuxuu soo celinayaa habeenkii ilaa laga gaaro saxuurta sababtoo ah wuxuu soo celinaya dareerihii uu u baahnaa jirkiisa inuu heli lahaa maalinkii oo dhan sidaas daraaddeed waxaa muhiim ah inaan ka wada faa'iidaysano insha allahu tacaala jadwalkan iyo nidaamkan aan ka sheekaynay xalaqadan halkaas ayaan ku ekaynaynaa qaybaha dambe iyo ka faa'iidaysi u-an insha allahu tacaala aad iyo aad baa u mahadsantiin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddexaad tixanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi raximahullah waxaana tarjamada duruustan halkan ka soo jeedinaya maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد في درسنا هذا سنتكلم ونتأمل في قول الله سبحانه casharkeenna waxaan uga hadli doonnaa oo aanu fiirfiirin doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين waxaa kaloo la micno ah hadalka allah ee ah يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وسنأتي على هذه الآية بإذن الله تعالى في سورة الحجرات aayaddan dambe waxaannu allah idinkii ugu tegi doonnaa suuratulxujuraat laakiin hadda waxaan u soo qaadannay oo keliya inay micno ahaan shaabahda aayadda hore imaamulbagawi raximahullah wuxuu yidhi markii uu fasirayey aayadda aan dersiga ku bilownay may u maleeyaan mu'miniinta iyo mu'minaadka naftooda khayr yacnii walaalahooda may khayr ka malaystaan alxasan wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa dadkay isku diinta yihiin maxaa yeelay mu'miniinta waa hal naf oo kale assacdi raximahullah wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa aayadda may mu'miniinta qaarkoodba qaarka kale khayr ka malaystaan oo ah inay ka cebla yihiin waxa lagu tuhmay iimaanka lagu ogyahayna uu ka difaacayo been abuurka baadilka ah ee lagu gamay malaha ay maleeyeen darteedna may dhahaan allow waad ka nasahan tahay xumaan weliba iyo in owliyadaada aad ku imtixaamto waxyaabahaasi foosha xun ee lagu eedeeyey haadaa ifkum mubiin waxaa loola jeedaa waa been iyo been abuurasho kani ayaa ah malaha waajibka ah ee ay tahay in qofku maleeyo marka walaalkiisa mu'minka ah lagu tuhmo waxyaabaha ay aayaddu sheegayso ee sinada iyo wixii la mid ah waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku beri yeesho walaalkaaga afkaaga qofka warka sheegayana aad ku beeniso hadalkiisa asalka waxa uu yahay in mu'minka khayr laga malaysto haddii la tuhmo qof mu'min ah oo uu daahirkiisu iimaan ka muuqdo waxaa asal ah inaan ka difaacno eeddaasi loo soo jeediyey allah subxaanahu wa tacaala waxa uu aayaddaani ku ammaanay ficilka ay sameeyeen abi ayuub al ansaari raximahullah iyo xaaskiisa kuwaasoo markii laga been abuurtay ummulmu'miniin caaisha radiallaahu canha iyo saxaabiga jaliilka ah ee safwaan binulmucadil radiallaahu canhu qaatay go'aan cajiib ah abi ayuub oo xaaskiisa la hadlaya ayaa yidhi ummu ayuubey ma samaynaysaa ficilkan oo ah sinada markaas bay tidhi maya wallaahi markaas buu yidhi abu ayuub caaishana way kaa khayr badan tahay adiga aniguna ma ii malaynaysaa inaan ficilka sinada ah samaynayo markaas bay tidhi maya wallaahi markaas buu abi ayuub wuxuu yidhi safwaan binulmucadilna wallaahi wuu iga khayr badan yahay marka isku soo wada duuba warkan waa been cad oo la dhoodhoobay alle subxaanahu wa tacaala ayaa soo dejiyey aayaddan isagoo u rumaynaya oo ayidaya hadalka abi ayuub raximahullah sida asalka ahna mu'minka waxaa laga rabaa in haddii tuhmad loo jeediyo walaalkiisa mu'minka ah uu beeniyo warkaasina diido sidoo kale waxaa waajib ku ah qofka muslimka ah haddii walaalkiisa muslimka ah uu ku arko wax ceeb ah inuu u naseexeeyo oo uu asturo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii astura ceebta walaalkiisa muslimka ah alle wuu asturayaa ceebtiisa maalinka qiyaamaha qofkii fayda ceebta walaalkiisa muslimka ahna alle wuu kashifayaa cawradiisa heer uu ku dhex ceebeeyo bartanka gurigiisa wuxuu kaloo rasuulka sala allahu calayhi wasalam yidhi qofkii astura qof muslim ah alle ayaa isagana asturaya adduun iyo aakhiro mar kale wuxuu nebiga yidhi ma jira addoon asturaya ceebta addoon kale inta adduunyo la joogo ilaa isaguna wuxuu alle asturayaa maalinka qiyaamaha marka asalka waa inaan asturno walaalaheenna muslimiinta ah oo aan u naseexayno waanadana ku gaar yeelno ilaa haddii dhibka uu geysanayo qofkaasi uu u gudbayo mu'miniinta markaasi waxaa lama huraan ah in dhibtaasi la caddeeyo sida jawaasiista iyo munaafiqiinta oo kale labadaasi qolo sharta ay ku hayaan muslimiinta waa mid weyn dhibta ay geysanayaanna waa mid iyaga ka gudbaysa marka waa waajib in gacantooda la qabto waxaa la mid ah qofka mukhadilka ah murjifka ah iyo mufsidka ah ee aan marnaba ka joogsanaynin inay muslimiinta khudlaamiyaan warar been abuur ahna ku dhex faafiyaan oo ay fasahaadiyaan laakiin kuwan waxaa warkooda la caddaynayaa marka loo naseexeeyo oo loo caddeeyo ficilkooda halista uu xambaarsan yahay haddii aan aragno qof mukhadil ah oo muslimiinta dhexdooda irjaaf ku wada dhexdoodana isku diraya waxaa asal ah marka hore inaan u naseexayno haddii uu ka joogsan waayo ficilkaas waxaa qasab ah in lagula macaamilo tacaamulka shareecadu qabto oo ah in laga dhex saaro safka mufsidkuna waaba in lagu ogo xadka allaah haddii qofka muslimka ah lagu helo caddeen oo uu qof kale sheego inuu ninkani jaajuus yahay ama munaafiq yahay waa in marka hore caddeen la helo haddii caddeynta la helana waa qasab markaas in la qabto sidaa darteed allah wuxuu aayaddii aan soo sheegnay gadaasheeda yidhi لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فلا بد من وجود البينة marka waa lama huraan in caddeen la helo dabcan markhaatiyaashuna waa afar marka la joogo arrinta sinada amaa wixii ka soo hara waxaa dhici karto in lagu kaaftoomo laba markhaati saddex markhaati ama markhaati iyo dhaar waxaa kaloo dhacda in lagu kaaftoomo qaraa'inta gaarsiisan caddaynta marka muhiimaddu waxaa weeye in qofka muslimka ah aanay u bannaanayn inuu tuhmo walaalkiisa muslimka ah isagoo aan wax caddayn ah u haysanin marka waxay tahay inaan aad uga digtoonaanno dadka wararka soo gudbiya iyagoo aan iska hubin waxaa dhici karta qofkaasi inuu yahay qof lagu soo dhex darsaday muslimiinta ama uu yahay qof mukhadil ah amaba uu yahay qof munaafiq ah sidaba ay sameeyeen munaafiqiintii hore oo warkii been abuurka ahaa ee ku saabsanaa umulmu'miniin caaisha iyo safwaan ibnulmucadil radiallaahu canhu ku dhex faafiyey muslimiinta heer saadiqiin ka mida mu'miniinta uu warkii saameeyey runna moodeen marka waa daruuri iyo lama huraan haddii aan aragno dadka noocaas ah inaan si toos ah uga digno iyagana u digno haddii arrinkaasi ay ka joogsan waayaanna waa inaan ka feejignaanaa in dadka warka loo kala qaado caddeen la-aanna lagu dhex faafiyo dadka muslimiinta ah dhexdooda oo meel weliba lagu sheego waa arrin alle agtiisa ku weyn allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الحديث في المؤمن أمره عظيم in mu'minka war laga sheego oo acraadda muslimiinta lagu dhaco waa arrin aad u culus waxaa fududaysta jaahilka aan aqoonta diineed lahayn marka waa lama huraan inaan aad uga digtoonaanna arrinkaas annaguna aan ka digtoonaanno walaalaheennana aan uga digno oo aan uga naseexayno haddii aan aragno iyagoo arrinkaasi ku dhacaya haddii arrinka lagu tuhmay qofka loo haya caddayn waxaa asal ah inaan loo sheegin ilaa cidda ay qusayso in munkarkaasi ay meesha ka saarta mooye sida amiirka ama mas-uulka mubaasharka ku ah qofkaasi ama xisbada iyo ragga la midka ah waxaana daliil u ah hadalka allaah ee ah وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فإذا حصل الأمر هذا خلاص marka haddii aad aragta qalad dhacay oo aad heshay caddeen muujinaysa in qofkani uu ku kacay arrin ka hor imaanaya diinta islaamka ma ahan inaad inta dhaqaaqdo warkii aad u sheegto qof weliba ee waxaa lagaa doonayaa inaad aaddo walaalka mas-uulka u ah qofkan ama mas-uulka xisbada ama amiirkiisa oo aad u sheegto waxaad aragtay oo aad maqashay caddayntiina waa inaad u raacisaa si uu meesha uga saaro munkarkaas marka aan soo koobno mas'alada asalku waxa uu yahay inaan khayr ka malaysanno muslimiinta tuhmadda qofka loo jeediyeyna ka difaacno haddii arrinku war yahay waxaan weydiinaynaa qofka inuu caddeyn lahuba keeno haddii caddeynta la helay laakiin arrinku aanu ahayn dhibaato usii gudbaysa muslimiinta waxaan u naseexaynaynaa qofka dembigaasi ku kacay haddii uu ka reebtoomi waayo dembiga waxaan u gudbinaynaa cidda ay qusayso ee shaqada ku leh marka arrinku waxa uu yahay haddii falka uu dhaco caddaynteedana helno waxaan u gudbinaynaa qofka awooda inuu munkarkaasi zuuliyo sidaasi ayaana ah islaaxa iyo wanaagga amaa inaan warka u sheegno qof weliba kuna faafinno goob kasta waxay la mid tahay fasaadka oo ma ahan wax wanaagsan oo sawaab ah allah waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo waxa uu jecel yahay ee uu raalliga ka yahay laabaheennana ka dhigo kuwa u fiyo walaalaheenna mu'miniinta ah oo uu ina waafajiyo inaan munkarka dhacay zuulino على صدورنا سليمة على إخواننا المؤمنين وأن يوفقنا لتغيير المنكر إذا وقع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تأملا تأملا في سورتي النور والحجرات
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي